inta culimadu iskuba waafaqsanyihin dadkii yaryaraaya asxaabta ahaa ama waktigii rasuulka rasuulka waa wafaaday iyagoon weli qaan gaadhin ama isaba dee rasuulka wafaa intaanu wafaadin ha qaan gaadheene laakiin wixii ay wariyeen iyadoon la kala soocin qablabuluuq waxay wariyeen iyo bacdalbuluuq waxay wariyeen kutubtu inoogu sugan yahay onakan kuga sugan taas baana dee radin u ah oo laguba radiyo xasan iyo xuseen baa ka mida cabdillahi bn zubayr iyo cabdillahi bn jacfar iyo cabdillahi bn cabaasba kaba mid weeye weliba qolooyinkaas ibn cabaas baaba ugu yarroonaayo markaa rasuulka ilaahay wafaadi doono qaangaad kuma dhowaa ama dee sanadaas cabdillaahyada kale iyagu iyo xasan iyo xuseenba rasuulku wuxuu wafaaday iyagoon way aan da-daa gaadhin waxaa kaba mida nicman ibnu basiir oo kale iyo misr ibnu makrama iyo rag leh oo dee yaryari xataa anas iyo caaishai haddaan kusoo daro oo iyaguna iyagoo dee rasuulka ilaahay kullii axaadiis kaba wariye taha gaadhay oo qablabuluuq iyo bacdalbuluuq wixii ay kala wariyeen culimadu may kala qaadin oo may kala egin oo tan kutubta ay inoogu wada sugan yihiin markaa taas baa radin u aho wixii uu ruuxu yari ku taxamulo laakiin waktigu tamiidku leeyay ah waanu inoo dambeeyaaye waa laga aqbalaya hadduu kolle buu cimid bacdalbuluuq warinayo weliba arrin kaloo taa inoo sii xoogeynaysaa waxay caadadii ahlu cilmi waahayd someedka saddexaad nooguba sugan caruurtooda yaryar inay keenaan ama muxadisiina noqdeen ma qayrkooda majaalista cilmiga waxyaalahay waktigaa maqleen marka dadka jooga xalqadaa la qorayana kol haddii ay gaadhaan dee da-dii ay wax layslahaa way ku maqli karayaan way maqleen baa la odhan jiray marka dambena wixii ay berigaan maqleen ama ay riwaayo u lahaayeen waa laga warin jiray bal waxaa dee aynu haynaa kutub waaweyn maanta oo muhim oo kutubta islaamka kaba mid ah oo raawigeedu markii sheekii mualifku dhintay toddoba jiryo u ahaa sida dee musanafaadkan cabdirazaaq ee kale ninkaas isxaaqa dabari laydhaha warinayo isagana dariiqiisa lagaba wariya bal taasoo kale dee lix jir ama toddoba jir buu ahaa laakiin kitaabki waa dabdisnaayo kitaabku saa kaba taxamula waxaaba kaba mida markan qaadigan dee marka abu cumar iyo haashimi laba idhaaho lulu kaba wariya sunan abi daawud culimaduna ay tirsadeen ama ay aqbaleen oo maqalkiisi iyo samaaciisii kale shafir iyo meelahaas lagu ahaa waana kutubtaa waaweyn waxa aysan ku taxamuleen riwaayaadkoodii looga aqbalay iyagoo beriga dambe warinaya laakiin markii hore samaacoodu yaridaa haba ahaado dee kollina waxaanta yaryaridaa waxaa lagu taxamulaya oo samaac diraayo maaha ruuxu macnihi inuu fahmayo loo sarxayo masaa-ishii taas ma aha ee waa riwaayo sanad ahaanun bay ahayd waxa yaridaa iyo da-daa ku taxamulayeen markaa abyaadan saddexee intaas sheekhu inooguma sheegay oo qowlkana shawaabtiisa markaa waa taa abyaadan laqwada ku laabnayn waqadiruu way aqbaleen alriwaayata oo macnaha waa almuxadisuuna ama ala'ima alriwaayata riwaayadii waxay ka aqbaleen mima riwaayata alxadiisi badho min muslimin muslim bay ka aqbaleen muslim kaasoo laakiin taxamala ee marka laga aqbalayo waa muslim horta see taxamala xambaare xadiis soo wariyey fii kufrin fii xaali kufrihi gaalnimadiisa xaaladadeedii kuba wariyey taas ayay kaba aqbaleen sidaas saas oo kale ayaa qabil omee yuqbalu looga aqbalayaa riwaayadii ama la aqbalayaa saniyun sali saligaasoo xamala xambaaray waxa weeyaan xadiiskii laakiin waa yaradii markuu sariga ah sumarna waa wariyey bacdal buluuqi intuu qaan gaadhay dabadeed xadiiskii oo marka dambe laga aqbalayo waktiguu qaan gaadhay laakiin yaribuu xadiiskan ama axaadiistan ama kutubtan ku maqlay iyaduna riwaayadiisa waa la aqbalayaa sanad ahaana waa la gadsanayaa bal markaasaa wey wamanaca way manciyeen qawmun qowm baa hunaa meeshanoo carruurta yaryar yidhi waxay madino u yihiin ama la filayaa inaanay wax badin saa daraaddeed riwaayadoodii ayana ku taxamuleen la aqbali maayo warudda ay raddahu ahlulcilmi calayhim wey qowlkaa waa la radiyey oo iyaga kuwa shaahidu waxaa lagu radiyey fasir bayni bal waxbaan iska soo qadaranaynaa sama ayno inoo noqoto un amsiladii fii ijmaaci ala'immati calaa qabuuli xadiidi jamaacati min siqaari asaxaaba oo waxa kaa lagu radiyey ijmaacii ay ummaddu ama a'immadu ku ijmaaceen saxaabadii yaryarayd axaadiistoodii aqbal ay aqbalaan iyadoon kala soocin waxay qablabuluuq xambaareen ay wariyeen iyo waxay bacdalbuluuq wariyeen markaa saxaabadaa yaryar maxaa kaba mid ah wadaalika kafir bayna saa labadii istiqdaamna xasan iyo xusein yaa sibay rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam taas iyo dee qolooyinkaa kale iyaduna lamidkaa maca ixdaari ahlicilmi tana taakiid bay kii inooga sii tahay oo iyadayna jirto weliba taa xagga aqbalkaa dadkaas saxaabada ee yaryaraa laga aqbalay wixii ay yeeli taxamuleen iyadoo na kala qaadin qabla albuluq iyo bacda albuluq cidnaan u eegin laakiin bacda albuluq waxa laga aqbaliyo waqtigii wariyeenuu ahaa ka ayla jirto biixdaari ahlicilmi dadka ahlucilmiga keeni fahamkoodii ay keenayeen la sugiyaana carruurta yaryar majaalista cilmiga iyo xalaqaadkii bay keenayeen markaasay weliba marka la qorayo dabaqadii ama dilaaqdii la qorayo ayaa lagu dari jiray dadkaas oowayo xataa haddii waana waktigii dee adigu uu gaadhay uun da'dii imika samaaciisa ku ansixi lahaa da-da asagay noo dambaysaa ayay waasooway odhanayeen oo samaaciibaa dadkii waaweynaa un baa lagala dhigayay haddaba bixbaar ahlucilmi keenidii ahlucilmiga ay keenayeen iyadoo saa hore inoogu biiraysay la jirto lisiibaana carruurtii majaalista cilmiga ay keenayeen iyo xalaqaadkii uma qabuulin aqbalkoodi deeta taas dabadeedna ay aqbalayeen maxadasuu dadkaa yaryari wixi ay ku warameen ee yaridaa ku taxamuleen markaa yaryaridii lagu keenay majaalistii saadii gor dadka sidaasoo la geynayana waa dad cid kale ay markaa la dadaalaysa ayay ahaayeen bacda alxulumi qaangaadhkii dabadeed oo intay qaangaadheen dabadeed ay waxa weeyaan laga aqbalayo wixay taa kuba wariyeen bal marka halkaa taxamulka inaan ahliye loo shardi ahayn ee laakiin agaha waa gudashada dambe iyo werinta xadiidkii dad kale loo sii warinayo lasii gaadhsiinayo loo shardiyayo ayaa abyaadaas inooguba sugan oo taasi iyadu waa mid iminka halkana wuxuu noogaba bilaabayaa sheekhu raximah llahu tacaala abyaadan soo socota waktiga ku haboon in xadiidka ruuxu hadduu taasi kale ilmo yaroo la geeyey majlis waxay ahayd un waa dee dad dadkoodu geynayo ama ay cid helay la dadaasha oo dee haddii aanu waktigaa fahmiyo dalbiba lahaynba laakiin riwaayaadkan dee loo qoraye dibaaqdii loogu qoraye isagoo yar oo ama dad dee isnad dheer lahaaba uu la kulmayo ee wax saas ugaba maqlayo bal markaasaas ciddee umuurahaas intay xil iska saarta la dadaashun bay hayde ruux hadduu keligii isaguyo ka daalibka cilmiga dalbayo kollay da-daa kuma tegayo kumana dalbayo da-da markaa bal kuba haboon xagga qoraalka xadiidka waayo khaasatana dee da-da ruuxu markuu daalib binafsii noqdo waqtigu waxii fahmi karo dabdisag karo oo isagu aanu gacan fahaynba u baahnayn oo isagu gooni ahaan uu isu bixi markaa u bixi karo ee uuna u haboon yahay ama uu suubado dadkii culimada ahaa la fadhiisigooda iyo ka faa'iidaysigooda bal markaa kii buu halkan inoogu sheegaya wuxuuli sheekhu raximah llahu tacaala wa dalabu lxadiisi xadiidka dalabkiisu oo waxa weeyaan dee waktiga ay tahay in la dalbay xadiidku fil cishriina anaa waa labaatan jirka fil cishriini kollay waa deesaan akrayna imaka wajarku waayo xinbaba shadriga dambana kuwa dhammaanaya nuun maksuuro ah waxaana suu sharaxaba inooguba sugan luqad dee jirta oo kuwaasoo markaasin ayaa jirta sida luqada waqad jaawasamada tabtaqi shucaraa mini waqad jaawasa xadan arbaciin misiibu muwaafaqadee tahay luqa badan ma aha laakiin halkan dee wadanaha keeno oo shicirku taasa kuba toosnaado laakiin waa luqa jirto maha wax lagu tiriyo waxaan jirin oo isagu laba yimid wa dalabu lxadiisi xadiidka dalabkiisu oo fi lcishriina waa waktigaa uu ruuxu labaatan jir markuu gaadho dalbaa cinda zubayriyi ninkaa zubayri laydha oo nin dee kollay imaamu caruf ahaa abu cabdillaahi zubayri laydha aimadii shaaficiye kamida magaciisana zubayr ibn axmed laydha waa nin mutaqadim oo qarnigii saddexaadna qayb weyn kaba noolaa qarnigii afraadna inka soo gaadhay haddaba zubayriga agtiisa axabu xinin waqti xadiid la dalbo uu ruuxu u baxo cilmi dalabkii ama uu isagu dee waa daalibkii binaftiisa uu naftiisa waxu dalbayay cid markaa gacanta ku haysa ama jirin ama la dalbaysaaye wakti kaasaa ugu fiican oo isagu wuxuu leeyahay waktiga ugu mudan ay tahay ruuxu inuu xadiidka qoryaalkiisii iyo dabdintiisiiyo umuuraha kuba shuqloomaa waa markuu labaatan jir gaadho wuxuu leeyahay markaa caqligiisa haasan dee waa hagaag baaba inu waktiyadii uu sitaan noqonayo walow dariiqii uu kuba sugan yahay ayuu waktigaasi yahay ama inta ka horeysa qur-aanka xifdigiisa iyo umuurahan kale dee ama cibaadaadkiisa iyo uguma baahiyo cilmiga kaliya hasii dabdiyo oo hasii barto ee xadiidka qoraalkiisa iyo dabdintiisa iyo labaatan ayaa waktika ugu mudana marka la eego zubayri wahuwa markaa kaasi da-da labaatanku alladii kii weeye caleyhi korkiisa ay ku sugan yihiin halkuufa fi reer kuufa oo reer kuufa inaa iyagu arrintooda waxay ahaayeen caruurtooda may bixin jirin oo xadiidka dalabkiisa umay saari jirin intaa ay yaryar yihiinna umuuro kale oo sida qur-aanka iyo xifdigiisa iyo umuurahaasay dee ku shuqlin jireen ilaa ay labaatan buuxsadaan marka ay labaatan buuxsadaan bay markaa xadiidka ay dalbi jireen reer kufa waalcashru laakiin toban jir oo lagu dalbo oo dee toban sannadoodna fi lbasrati marka fi ahlilbasrati reer basra aan marka la eegayo magaalada basriya dadka degan kalma'luufati kam ariiqati lma'luufati ariiqa loo la laazimay oo loo dumay oo caado lagaba dhigtay ayaabay tahay oo iyagu macnaa reer basrana waktiga ay tahay ruuxu inuu xadiiskii dalbo xadiiska uu qorto dee isagoo kale intii ka horeysana qur-aankii balla haddii dee uu dhameeyey haddaanu dhamaynba kollay wax ka sii dhigto kitaabadiina sii bartay waa toban jir marka la gaadho taas bay iyaga ahayd wafi halaaiina liahli shaami ay wa dalabu lxadiisi xadiiska dalabkiisa la dalbo fi halaaiina soddon jir marka uu ruuxu gaadho la dalbaa liahli shaami iyaduna ma'luufun liahli shaami reer shaam waxay iyagu deen laasimeen ama ay iyagu ka caado yeesheen ay u dulmeen oo iyagu taas bay ahaydba oo waktiga reer shaam iyaguna dalabka u bixi jireen ay dooranayeen waa soddon jir laakiin wuxuuna sheekhu intaasay aqwaalahaas helo jireen wayambagii waxa mudan oo habboon taqyiiduhu xadiidka dalabkiisan la dalbayo ee uu ruuxu qoranayo waa dalabkii binafsihi in lagu qaydo bilfahmi fahm ruuxu markuu wixii fahmo u leeyahay dambin karayo ee taasun in lagu qaydo in zaman lagu qaydin toban ama labaatan ama soddonba fakatbuhu markaa qoraalkiisa la qorayaana yanbaqii an yuqayida isagana waxa mudanun in lagu qaydo bidabdi ay bitaahuli lidabdi ruuxu ehel inuu yahay inuu wax dabdin karayuu qoran karayo saa dadka waaweynba ay waxu qoran karayaan axaadiistiisii saxan karayuu dabdin karayo taas bal markaa ehel inuuba noqdo taas ba weeye wasamaacu yada wax kale aynoo bilaabmin marka halkan sheekhu raximah llahu tacaala abyaadana ina waxay noo taalay mataa yasixu taxamulu lxadiisi aw yustaxab aw yustaxabudii weeye macnaa waktiyo ku habboon oo mudan ruuxu kaa hore caruur ilmo yaroo la geeyo majlis cilmi oo saa wax loogu qoro oo laga dhigo ruux maqlay waxay ahayd in ruux iskala la dadaalaysa eh laakiin markuu ruuxu isagu yahay ka keligii dee dadaalaya cilmi u baxaya barashadii ama dee haw rixleeyo amama dee majaalistii kaleba haba xaadire macnaa waktiga ku habboon marka wuxuu leeyahay reer basre marka reer kuufa marka la eego iyaga arrintoodu waxay dooran jireen ilaa labaatan jir markuu buuxsamo ayuun baabay odhan jireen xadiidka markaasuu ehel u yahay inuu qorto dalbo taas inta ka horeysana waa qur-aanka iyo fiqiga iyo umuuraha kuwa shuqlooma taas baa qowlkoodu ahaa reer basrana waxay kitaabada xadiidkiiyo bilaabi jireen markay toban jir iyo meelaha ilmuhu gaadho waktigaasay u ogolaan jireen ilmuhuna uu masaa'istiisay kari jiray isagoo dee kollay ilmihii iyo yeedhintii wixii la yeedhinaya iyo waktigaa isagu qoran karaa taasba ama reer shaam iyagu waa da' dambe oo waa soddon jir oo kale iyadoo dee taas dad dee da'da aan gaadhin oo waktigaa iyagu da'daa gaadhin shaqe waaweynoo macruufoo loo soo qastaayo cilmiga looga soo qastaayo jiraan bal iyaguna soddon jir baa yar dee dhaqan ahaan iyo dee sun caada ahaan bay iyagana taa ahayd dariiqadoodii baa taa ahayd aqoonshaasee wada jirta saddexdee laakiin wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegay inaan da mucayana lagu qaydine xadiidka dalabkiisa iyo kitaabadiisa la qoranayo iyo waxa weeyaan in lagu qaydo ruuxan inuu ehel u yahay dabdin waayo waxaan hawl dee ziyaaday u baahan tahay waxa inuu qorto inta badanna majaalis iblo iyo ayaaba jirtayoo dadku ay qoranayaan keefiyad noo soo socdoo kutubta loo qori jiray loo muqaabalayn jiray loo sixi jiray sida xadiidkii siisii loogu qora ayaa jirta haddaba waqtii umuuraha ehel u yahay waxyaalaha dabin karayo qori karayo taasun baabay tahay in lagu qaydo ee aan lagu qaydin dee taasna waxa weeya markaa waqti keliya ma noqonayso waxaa laga yaabaa laba shaksi oo dalab usoo wada baxay inay daadi isku ahliye ahayn midkood ehel u yahay waxyaalihiisii isaga la da-ina aanu sii u helahayn markaas oonu wax dambisan karahayn oo xagga marka laga ashkaasta kala duwan taas waa iskhilaafaysa xaggii da-de muhimku inuu ruuxu ehel u yahay oo uu awoodna u leeyahay inuu wax qoran karo oo dambisan karo taas waktigaasna in lagu qaybe aan lagu qaybin sina mucayana oo dee toban jiro ama labaatan jir oo kale ama dee tan dambe soddon jir oo kale aan waxba lagu qaybin taasun saasaa mudan buu leeyahay saasaa ma haboon dee taasna ashkaastii marka la dhex galo ee fulan iyo fulan iyo fulan la yidhaah way isla bedeli kartaa xagga da-da oo dadkii dee xaggii ahliyadiiba usoo kala horeynaysa oo way duban dadkood baa dad baa hore isaga bislaanaya waxyaalihii isagaa bislaanaya mujaalasadii ahlucilmiga iyo qoraalkii iyo dabintii kuwa aan da-doodii oontaa u bislayna way jiraysaa na hel aan u ahayn markaa in lagu qaydaa ron waa intan waabiyadan inooguba sheegay oo wayanbaqii taqyiiduhuna tacaqiib waxay u tahay da-dan ama reer basra reer kuufa reer shaam iyo waxay u kal loo kala magacaabay ama inay waktiyadaa dalabka bilaabi jireen ama ciyaalkooda ba ay u ogolaan jireen inay waktigaa dalab iyo cilmi ay u baxaan inay dee waxa ayay tacqiib u tahayoo waxa wada haboon in aan da' lagu qaydina lagu qaydoon xagga fahmiga iyo ta'ahulka iyo ehelnimo wixii ehel u yahay intaas buu inta nooga sheegay abyaada hore oo wuxuui wadalabu lxadiisi xadiiska dalabkiisa la dalbo waa dalab binafsii weeye kii hore waxaa ixdaarku maha naftiisa uma dalbayna fi lcishriini waa labaatan jir marka uu ruuxu gaadho cinda zubayrigii imaamkaa zubayri laydhaa agtiisa axabu xiinin waktika ugu mudan weeye ugu fiican isaga uu doonto weeye imaamkaasi weeye agtiisa zubayri wahuwa markaa xagga labaatan jirkuna waa lalda-daasina aladii kii weeye calayhi korkiisa ahlulkuufati reer kuufa ay ku sugan yihin reer kuufaha saas caadadoodu ahay waalcashru ay wadalabu lxadiisi fi lcashri markaa dheh xadiidkii oo la dalbo markaa toban jir uu ruuxu buuxsan ay u buuxsanta ama uu gaadhaana fi lbasrati fii ahlilbasrati reer basra dhexdooda kalma'luufati kaariiqati alma'luufati ama sunne iyo dariiqo loo dunmo oo ay laga caado yeesho oo kale iyo iyaga dee mamaatoodi waxay ahayd caadadoodu ahayd dariiqadoodu ahayd ruuxu markuu toban jir gaadho inuu xadiidka qoraalkiisa iska bilowdo taas baabay ahayd waktigaa dalboon wa fi alaaiina ay wa dalabu lxadiisa xadiiska dalabkiisa fi alaaiina soddon jir marka la gaadho waa dex dambe taasi xadiiska dalabkiisa la bilaabaana liahli shami kollay markan wasankada aqriyayno dawaadna luqa macruufa bal mala waa luqadii badnaydba sham waxa weye hamsada oo la taxaqiijiyo reer shaam iyadna waxa weeye dee dariiqadoodii iyo ama ayay taasi ahayd caadadoodii oo watalab alxadiisi halaatiin iyadna de waxa weeyaan waa dariiqatu ma'luufatan liahli shaamba laakiin sheekh wuxuui wayanbada waxa aboon inaan waqti lagu qaydine taqyiiduhu dalabka xadiidka lagu qaybo bilfahmi fakatbu kolley waxaan taqiib dalabka iyo kasbiga iyo waa isla wada meel ee kollay wasankiya waa tan dee cibaaradii xataa kitaabka uu nadminayena sanoo kale kumay sugnayne waa dee umuuro la israaciyo hagaag wow laysugu cadfay ahayd ba ee imika wasankii baa tan un uga qabtayo wayanbagii waxa haboon oo taqyiiduhu qayditaankiisa dalabkii xadiidka laguga qaydo bilfahmi fahamkii ruuxani uu waxaan fahmayey ee uu isagu ehel u ahaa inuu hagaag u fahmo qorfo dabiso fakatbuhu qoraalkiisii la qorayay xadiidkana markaas talabkii adaanima qoraalki waana isla meel duuna qoraalkiisii xadiidka la qorayayna yanbagii waxaa aboon isagana taqyiiduhu bidabdi in lagu qaydo macnaa waa bitaahuli lidabdi inuu ehel u yahay dabdin wax dabdin karayo waxna qoran karaya dabdisan karaya kitaabadii dabdi bay uga baahantahay madaarisan ahlucilmiga ruuxu xaadirayo iyo ka faa'iidaysideedna iyaguna kollay nuqsi iyo in loo bislaado ehel loo noqdo bal taas bay uga baahan tahay in lagu qaydo un ehelnimo uuna labada xaalada dalabka uu xadiidkii dalbayo kitaabada uu xadiidkii qoranayo inuu ehel u yahay uun taas oo u fahmi karayo oo ehel u yahay oo u bisil yahay taa in lagula qaydo iyadoon da' gaaraa lagu qorin ama amay aan lagu qaydin saa daraaddeedna bikhtilaaf alashkaas martaasa iskhalkhalaafi karto markaase waa xaggii dalab oo weliba ruuxu markuu keligii dalbaye wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wasamaacu maqalkii xadiidka la maqlayay sid waa dee maqal majliskiisa ilmo yaroo la keenayba waa maqlay oo maqal bay noqonaysaa haddaba maqalkii xadiidka la maqlayena wuxuu isagana xaysu yasixu oo macnaa waxa haboon ama uu yahay wa kasbuhu bidabdi wasamaacu samaacuna wuxuu ahaaday xaysu waqti oo ama zaman imika xaysa asalkeeda hore dee darafun baabay noqotaa makaan laakiin imika halkan macnaxin baa looga jeedaayo waa waktiga iyo zamanka yasixu uu ansaxayo taas baa samaaxuna uu ahaaday oo maqalka xadiidkii la maqlayo ee ilmihii yaraa ama ruuxii yimi loo qorayo inuu maqlay hadhowna marka dambe la tirsanayo la ictibaarinayo waktigaa wixii lagu taxamulay kolba waa samaax marka waktiga uu ku ansaxayo taa hore waktigii la doortay bayda waktigii maadaa yustaxab ama waktiga mustaxabka ay marka tahay laakiin xagga samaaca iyo bilowgiis iyo waktiga ay tahay maqalkiisa in la tirsanaya ee ay tahay markaa maqalkiina in lagu qayda waa marka maqalkiisu ansaxaya laakiin goormu ansaxaya waa kaydi wabihi waktigaa uu ansaxaya samaacu ay wabihi waktigaa uu ansaxaya samaacu nizaacu khilaafka bayna ahlicilmi kuma sugan wabihi macnaa waa waktigan uu samaaca ruuxu uu ansaxayo khilaafkaa kuma sugan khilaafkaasna ilaa afar qowl buu gaadhay afartii qowlna waa sheekhu waa inoo sheegaya wuxuu ihi falkhamsu shan sunnadood oo aynu ruuxu shan jir yahay ama shan ay u buuxsantaa lijumhuuri jumhuuri alculamaa ayuu u sugnaaday oo culimmada jumhuurtooda waxay qabaan ilmihii yaraa hadduu shan jir gaadho samaaciisu inuu ansaxayo inta uu shan jir ka yar yahayna samaaciisu aanu ansaxayn taas way jumhuuri ay kuba tegeen uma alxujatu haddaba daliilka iyo xujada ay u xujaysteen jumhuur culamaa inuu shan jir kale dii ruuxu gaadho samaaciisu ansaxayaa qisatu maxmuudin maxmuud ibnu rabiica qisadiisii weeye wacaqlulmajati wahiya qisadaasna waxa weeyaan caqlulmajati tufidii rasuulkii ilaahay biyo uu cantuugay oo wejigiisa saa ugu tufay mudaacabo ama tabriisba uguba tufay isagoo gurigoodii jooga qisadeediiba weeyaan wahuwa markaa maxmuudna waktigaa ibnu khamsatin shan jir baa buu ahaa waqiila waxaa la yidhi arbaca ibnu arbacatin afar jir buu ahaa qisaduu sheegaya waa qiso kolle aan filaya inaan kitaabka kuma soo aragnay kitaabuulcilmi tajriidka bukhaarina cunwaan buu uga dhigtaa markaa yasixu samaacu sagiir ilmaha yar maqalkiisa uu wax maqlo axaadiisa maqlaad goormu ansaxaya markaasuu xadiidkan uu leeyahy jumhuuri ay daliishadeen ayuu soo arooriyaayo maxamed ibnu rabiica ayaa wuxuu rasuulkaa gurigoodii yimi aal gurigooda kuba sugnaa biyo laga soo dhaamiyo ama darwi iyo dowlis lagaba soo daray biyihii intuu rasuulku uu cansuugay ayuu isaga saa ugu tufay ilmo yar buu ahaa kamid markaasna shanjir buu ahaa wuu soo xifteeyo dergigii dambe ayuu leeyahay rasuulka ilaahay waxaan ka garanayaa oon ka fahmay ama aan ka dabiyo oon ka caqliya dee kasay imaka oon ka kasayaabaa rasuulka ilahi oon ka xifdisanahay manjada uu wejigeeda kuba tufay xadiid kale uu rasuulkala wariyey imaka saasa mama hayno bal dee waxaa dhici karta waa sanadii ugu dambeysay wafaadka agtee bacd alculamaa halkan yidhaahaanba da'daa yar buu ahaa waayo waanu cumriyo sagaashantii hijrada uu soo dhaafayba oo madiine isagoo kuba dhintay sagaashantii uu soo weydaartay haddaba bal markaa ayni intaasuu kaba kabtay waa kan kutubta ay kuga soo saareen culimmadu shanjirna waa ahaa rasuulka ilaahay wuxuu ka arkayna waa inoo soo naqliyey ee isagoo shanjirana wixii uu dabdiyey haddaba xujada culimmada markan ay leeyihiin shanjir marka uu gaadho ayaa samaacu ansaxaya intuu shanjir ka yar yahayna ma ansaxayo waana xadiidkan baa u daliila bal bukhaarina waa kaa cunwaanka uga dhigtay goorma ilmaha yar samaaciis iyo maqalkiisu ansaxaya hadda madahaan ma macnuhu markaa ilmihii yaraa intuu saaku idhaaho berriba inuu arrintii sheego oo laga maqlo taa maaha lagama dhegaysanayo taa ee waa beriga dambuu weynaado qaan gaadho hadduu wixii uu isagoo shanjirkaa ku maqlay uu weriyo waa laga aqbalayaa sida suuradii aanu soo haynay kadaa sabiyun xamala suma rawaa bacda albuluuqidaas taasba weeye ee laakiin waa marka hore e wixii maqalka uu maqlay la tirsanayo walow marka dambuu gudanayo waktigaa ka dambaysa ay tahay bal marka xagga shanjirkuna waa sida kutubta inooguba sugan walow dee waxa weeyaan saxiixeynba ama keyrkoodba dhacday xagga afarkuna ibnu cabdilbar baa qowlka malaa isticaarkiisa kuba yidhe laakiin xaafidnu xajar markuu in badan dabagalay oo tasabucay riwaayo sariixoo afari inuu helin hadalkaa ibnu cabdibar ee isticaar ku sugan waxaan ahaynba waqiila arbaca laakiin sheekhu muxuu yihi suuradaas walaysa fii isaguna aqwaashii hadda inoo dhammayn qowlkii labaad laakiin inoo sheegaya walaysa ma ahaaninoo fiihi waa waktigan samaacu ansaxayo ee samaaca ruuxa ilmaha yar samaaciisu ansaxayo sunnatun sunna kuma sugno mutabaca xadiidkani ahaa xujo haba ahaado laakiin sunno imaka halkan iyo aan raacno iyo daliil aan raacno kumaba sugna ama walaysa maano fii ay fii xadiisi maxmuudin xadiidkan maxmuud uu soo naqliyey sunnatun mutabaca sunno la raaco loo raaco xagga laydhaa in samaacu waa shanjiril aan ku qaybna taasi kumaba sugna oo sababta aanay taasi uguma sugnayn waxa weeyaan baa isagu qowlkaas dee waxa weeye kama laazimayso haddii maxmuud waktigaa wax gartay tamiis uu yeesho uu wax ku dabdiyo ilmo kastoo shinfir gaaro inuu tamiiskaasoo kale yeesho ee bal waxa dhici karta ilmo intaa ka yeelay inuu tamiiskaa leeyahay oo waxu sidax sirkiisii uu maqlay uu xusuusan yahay taasi waa suurtagal inuu kala siyaado shinfirkiisi wuxuu maqlay ama arkay aanu xusuusnaynba oo waktigaa wakti ka dambeeyo un mooyaane aanu waktigaa garashada iyo tamiiska aanu lahayn baa suurtagala arrin kalena way jirtaayo de hadduu imaka majadii xusuusan yahay umuuro kaloo dhaniya inuu xusuusnaado waktigaa maqalkeedii kama laazimayso majadii hadduu xusuustay masaa'il kale ama umuuro kaloo cilmi oo dhici karta ka daqiirsan inuu wuxuu dabdiyo ama uu xusuusan yahay tan kama laazimayso bal markaa waxa weeye haddaba umuuraha caynkaas iyaday jiraan ee tanimo noqonayso xadiidkan kuma sugnaa sunna mutabaca oo laydhaa kani daliil buu u yahay xadiidkani oo ah shanjirku uni inaguma sugna ayuu leeyahay saa daraaddeed maxaa mudan balisawaab waa qowlkii labaade qowl sawaabku waxa weeye fahmuhu macnaa in lagu qaydasan oo fahmuhu ilmaha yar fahmitaankiisa alkhidaaba la hadalkaba la hadlayo uu fahmayo mumayizan xaaliya isagoo wax kala soocayo wax kala garanaya waraduu celintiisa uu celinayo aljawaaba jawaabtii hadalkaa ku munaasirka ahayd ee mudday taasba weeye oo hadalkaas waxa weeye jawaabtii u munaasibkahayd inuu celinayo waa qowlkii labaad qowlkani oo sheekhu raximahullahu tacaala markuu kaa hore uu inoo sheego daliilkaas ee cinda jumhuur haba ahaadee inaanu daliilkaasi aanu halkan kuba sugnayn sunna mutabaca ayaa wuxuu inoo sheegay uun markay noqotay ilmo yar xagga samaaca ansixitaankiisa waa qowlkii labaade inay kii tamiiskan in la fiiriyo inagoon ba eegin bal wixii inu wax kala garanayu tamiis leeyahay taasun la fiiriyo marka tamiiskiina maxaa lagu garan karaa dee umuuro dhowray barkood yidhaahaan kow ilaa labaatan isagoon ku qaldaminuu tirin karay barkood yidhaahaan tamiis buu leeyahay oo kale laakiin say u badan yihiin waa tan u inoo dhigtay tamiiskana waxaan ku garanaynaaba wuxuu hadduu ilmaha yaray marka lala hadlo hadalkii uu fahmayo jawaabtii hadalkaas lahaana uu celinayo waa wax buu kala garanaya dee jawaab kale maaha waa su-aashii iyo wixii la weydiiyey waa fahmaya waanu ka jawaabi karaa markaa tamiis buu leeyahayoo sanaaciisu saxiix buu noqonayaa xataa shinjirba ha kaba yaraado haddii dee uu isagu aanu heerkaa gaadhin oonu hadalkii loo jeedinayay fahmahayn ama aanu jawaabtiisii celinahayn shanjirba haba ahaado ama lixsi iyo toddoba jire markaasna tamiis ma laho sanaaciisu ma ansaxayo bal markaa waxa weeye in la eego qowlkii hore hadduu shanjir ahaa qowlka labaad muxuu noqonayaa in lagu qaydo uun tamiis inuu leeyahay bal tamiiskiina calaamadiisii tanba ah inuu khidaabkii fahmayo jawaabtiina celinayo marka waktigaa tamiiskaasi waxa siro ama shanjir ha ka yaraado ama ha ka weynaado markaasunbaa waktigii samaaciisu ansaxayo samaaciisa la tirsan karayo intaan tamiiskaasi jirin shanjir iyo lixjir iyo toddoba jir iyo sanjir haba ahaadee inaan samaaciisi wax laga soo qaadahayn balkaas qowlkaas bay sawaab kaba dhigeen kala sii wadayna ashadiisa isagoo dee tafsiirkan badan ee abyadan aan ku haynaa ama kuba sugnayn ayaa isagu wuxuu kaba dhigaa hadalladan oo dee jumhuuri inta badan marka tamiiska caynkani shinjir wuxuu markuu gaaro uu xasilaayo saa daraaddeed bay culimadu haaliban oo tamiiskaasi xasilo dee kama ka soo horeyn kara kama dambayn karo haddana markay haalib noqotay ayay tan kuba xadeeyeen oo taas oo wuxuu dhaha gaaliban yaxsulu in khamsan qadar faxadahu ljullu bihada wastaqar oo bacnayntoodii badnayd shanjir waxay ugu xadeeyeen inta badan tamiiskaasaa ku yimaada markaa shanjirka la dhaafay laakiin dee qayb maaha weye si hadalkan bay nooguba sugan bal intan buu inoo sheegay aqwaashii kalena haddii ala idhaha waan ku laabmi doonaa ee laftigeeda naqmada waa inoo sii wadi doonaan wasamaacu maqalku manaa waa maqalkan muctabarka ee ilmihii yaraa samaaciisi wuxuunbaabu ahaaday xaysu meelo ama wakti yasixu ansaxayo waktiga u ansaxayo samaacaas ayunbuu samaaciisaasna waktigii noqonaya iyo kala tirsanaya laakiin wabihi ay bilwakti ladii yasixu fii samaac wey waktigaa uu samaacu ansaxayo waxaa ku sugan nizaacun khilaafkaa bayna ahlicilmi kuba sugan aqwaalo dhowraa kuga jiro afar ah laba waaba kuwanoo falkhamsu shan oo in shan lagu qaydo oo laydhaa markuu shanjir gaadho samaaciisu waa ansaxaya shanjir laga dhiga daabidku in jumhuuri culimada jumhuurkoodiibuu u sugnaaday tumar ku jirto haddaba bal taas jumhuur baa lehe daliilka ay daliishadeen jumhuur alculamaa ee xujadooda ah in shanjirka uu tamiiso uu ku xasilayo meel tamiis samaaca uu ku ansaxaya qisatu maxmuudi maxmuud ibnu rabiica qisadiisii weeye iyo wa caqlimatati wahiya qisadaasna waxa weeye wax kalaa may ahayne aqril majirka tusidii uu ku tufay rasuulku afkiisa intuu debiyo canfulay uu kuba tufay wejigiisa garashadii uu gartay ow beri dambuu weynaaday uu sheegayuu lahaa rasuulka ilaahi baan taa ka xifsiyey ama aan ka kartaya xaggii rasuulkan taa ka markaan ka garanayo xaggii waa intuu ka xusuusan yahay taas ma weye wahuwa ibnu khamsatin walxaal bea caqlini qisadaas iyo caqlulmajah walxaal huwa ibnu khamsatin ama wahuwa isaguna markaa ibnu khamsatin shan jir buu abuu ahaa waqiila waxa la yidhaha arbacatin ibnu arbacatin afar jir buu ahay laakiin ba labaa qowlka hore taas baa axaadiisa inoogu sugan sheekh wuxuu hi ciraaqi walaysa kuma sugno fii fi hada alxadiisi ama xadiidkan dee maxmuud ibnu rabiica sunnatun sunno muttabacatun la raaco oo qay laga dhigo da-daas alxadeeyo xad lagaba dhiga kuma sugno sababtan waxa weeyaan maxamed hadduu kaa kasay oo uu fahmay waxaa dhici karta dee kii kale lamidka ahaa ee la da-daha taas inaanu xusuusan beriga dambe waxaa kaloo dhici karta in da-daa da-ka yarba waxaan lagu kasi karo ama da- ka weynba oo kale khiaab la hadalka lala hadlayo uu fahmayo umayisan xayo isagoo wax kala soocaya wararka celintiisa aan jawaaba jawaabka u celinaya taas baba waa ninka miska gadaaliba ninkaas way bidhaa wala waqtigeenan aan aragno kolkol dee carruur yaro saddex jiro wax kasta dee ka waramaysa wax kastama xusuusan waqiila waxaa la yihi libni xambalin farajul waa qowl saddexaad kolley waqiila waxaa lagu yii ibna xambalin axmed ibnu xambal baa waxaa lagu yihi farajulu min kolley wasankii baa tan keenay balaan dee si laqbadii inoogu toosta aan wax kale aan cibaaro kale u dhigano ina xambal baa waxaa lagu yihi liana rajula min xambal baa waxaa lagu yihi farajulu min kolley wasankii baa tan keenay balaan dee si laqbadii inoogu toosta aan wax kale aan cibaaro kale u dhigano ina xambal baa waxaa lagu yihi liana rajula min ayaa qaala yidhi oo farajulu nin baa qaala yidhi sarfun dee nin baa yidhi lihamsa casharata shan iyo toban jira ayuun baaba ataxamulu werintii xadiis la warinaya yejuusu uu banaanaanaya ama yejuusu wuxuu banaanaan ataxamulu werintii xadiis la warinayay ee uu ruuxu xambaarayeyba lihamsa casharata liwaqti hamsa casharata markuu shan iyo toban jir gaadho inta laakiin shan iyo toban jir ka horeysa waxaan waxba taxamulkiisu ma ansaxayo intaasna wuxuu xujaystay inuma in babu habaagaa layidho looga soo naqliya wuxuu xujaystay ee rasuulka ilaahay bara ibnu caazil iyo ibnu cumar iyo dadkii amsaashooda ahaa u xujiye waa afar iyo toban jirre ayuu dagaalkii ogolaan waayuu celiyey taasuu daliishade waa kaa celiyey buuli shan iyo toban jirkiina uu ogolaaday haddaba shan iyo toban jirka ayuun baaba taxamulka kuma ansaxaya ilaa fii duuniha laakiin inta yar taxamulka kuma ansaxayo taasaa lagu yidhi oo faqalladahu ruuxii hadalkaa yidhi wuxuu ku xukmiyey qalab oo wuxuu taasi waa qalab ama qalab buu u nisbeeyey oo bal markaa qaala wuxuu yihi ibnu xambal idaa caqalahu macnaa samaaciisu wuxuu ansixi ruuxi ama u banaanaan idaa caqalahu marka wixii uu maqlayo uu kasayo fahmayo waa dabadahu uu dabdinayo un da-da ayaanu gaadhin be markaasuu raaciyeyba seebaa wakiiciyo sufyaan ibnu cuyeyniya dadkii caruurnimo cilmigan ay akristeen ba ama markii hore dee in badan bay akrisanayeen laakiin majaalista cilmiga ay tegeen uu ahaa ay wax maqleen seebaa lagu samaynayaa oo seen kala yeelaynaa haddii shan iyo toban jir la yidhaha xadiidkiina wuxuu kaga jawaabay de xadiidkaasi xag dagaal buu ahaa dagaalkiina nin aan da-daa gaadhin weli waa ilmo yar oo dagaal aan waxba ka tarahaynoo sayi quwa loo baahan yahay iyo ibaaqo kale tan ise waa wax garasho iyo fahmuun loo baahan yahay oo labay kala yihiinoo xadiidku waa ka duwan yahay dee umuuraha dagaalka iyo nigi xaggaa ciddii gelaysa gaashaanqaad noqonaysa iyo umuuraha loo ictibaarinayo tan way kala duwan yihin taas bood idaa caqala wadabada bal marka waxa weeyaan in qowlkiisu muxuu noqon laha qowlkii saddexaad in dee samaaca iminka laga dhigo uun walow aan wakti laguba qaydin imaka halkan oo waktigaa laakiin shan iyo toban jirka uu kasoo horeynayo kale kii horena ma kala dheeraba waxa weeyaan waa marka uu laakiin wadabadahuba dee si wix intaan hore kayaroonyo tilmaamayse marka wixii taagi karo dabdin karo taas baa lagu qaydaya waqiila waxaa la yidhi waa qowl afraade man ruuxii farraqa kala saaraya bayna alximaari waalbaqar dameerkii iyo saca ama neefka lo-da kala saaraya saamicun ku wax maqlay weeye oo marka majaalista cilmiga yimaado ee dadkii joogay la qorayo ruuxaa samiica ayaa loo qoriyo dadkii wax maqlay dadkaa waaweyn baa lagalaba mid dhigi waman laa ruuxa aan kala saaraynin kala garanayn ximaar dee labadan kala garanayna fa xadar waa yidhi macnaa waxaa loo qorayaa ama xadara fulaanun ama uxdira fulaan so ilaa maantaba kutubta aan kula hayno maqduudaadka ah ee bal markaas samaacaadka kuba sugan dadkaasoo de magacyadoodii la qorayo waxbara fulan wa fulan ama waxbara fulan wa fulan waa la keenay macnaa shijir bay kala yaraayeen ama wakti samaacooda la tirsaday baanay ahayn haddaba wuxuu leeyahay ninkan ciddii tirina qowlkan waa inoo soo wadaayeen waa xaggii tiliiskii baa la eegio hadduu imika dameer iyo dee kala saarayo imika sac oo kale ama looda iyo dameeraha uu kala garanayo iyada markaa waa nin wax kala caqli yeeshay ama wax fahmay waxayay ka dhigan tahay waktigaas samaaciisu waa saxaya haddii laakiin aanu kala saarayn labadaa wakti oonu labada kala garan labadaa meel shay aanu kala saarahayn xuduurun baa loo qoriyo samaac looma qoriyo samaaciisii lama tirsanaya intaas buu yihi waqiila man baynana marka wuxu uhi qaala bihi qowlkan waxay yidhi alxamaalu muusa bnu haaruun alxamaal baa isagu yidhi wabnu lmuqri imaamkii sahiirka ahaaye xaafidka ahaaye ina muqri taas mana aha ninkan faqiih ah ee fuqahada shaaficiyada kaba mid ah ee dee irshaadka iyo kutubtaas laba ma aha ee ina muqri waxa weeye samca wuxuu maqashiiye macnaa wuxuu xukumay weeye oo dee in bisixati samaaciye samaaciisa inuu ansaxayo wuxuu maqashiiyey ibni arbacin nin afar jir ahaa odii bukri laakiin xifki iyo fahmi u saaxiibahaa wax fahmayey wax xifeeyey ayuu samaaciisii tirsaday haddaatanna kolley inhorihii horun bay inoo sii khatinaysaa aadna uma sii kala dheera ee waxa weeye iyada in qowlka axmed waxa weeye anun markan samaaca ilmaha yar eegayno tamiiskun baan ictibaarinaynaa sida qowlkii ka horreeyeyba ahaa oo waa kan yidhi idaa caqala waa dabr marka uu wixii fahmayo kas ayaa dabdin karayo ayaa waxa weeye un uu samaaciisu ansaxaya ee qowlka ibnu macin markii loo soo naqliyeyna uu qowlkaas wuxuu yihi waa qowl xun oo dee qaladnimuu u nisbay ama uu qalad buu kuba xukmiyo wixii uu daliishadayna waa radiyo wuxuu leeyahy dee macnaha ama keenayo qowlka afraadna waa qowlka muusa bnu haaruun ilxamaal uu kaba soo naqliyo iyadoo la weydiiyey ilmaha yari goormuu samaaciisu ansaxaya ayaa wuxu uhi markuu baqarada iyo daabada ama baqara iyo ximaar kala saaro haddaan xaqiiq ahaan eegno labada qowl labadaba waxa weeyaan in tamiis bay ictibaariyeen oo samaaca ansixitaankiisa ay u ictibaariyeen markaa qowlka xasilayaan afar qowl halkan kaba odhan lahayn laba qowlun baan odhanaynaayo qowl isagu waxa weeye waa qowlkaa ee isagu shan jir un ku dabdiyey ee ama shan jir wixii ka yarna aan sumaaciisa wax ka soo qaadayn shan jir laakiin wixii gaadhana iyadoona de wax kale la ictibaarin leh samaaciisa la tirsanaya u ansaxaya qowlka labaadna meye waa in la eego un ruuxa tamiiskiisa iyo inuu wax kala garanayo haddaba de haddii la idhaha khitaabka ruuxaa fahmaya jawaab celinaya tamiis baa la eegay haddii la idhaha ninka kala garanaya ilmahaysa iyo dee dameer kala saaraya iyadna kalley waa caqligii ama fahamkiisii iyo tamiiskiisun baa la ictibaariyey marka sahosooyodila yidhaaho hadalkan muuse bnu haaruun ilxamaar iyo hadalka imaam axmedba wuxunbaa iyadna lagu xambaarayaa arrintaa ah tamiiska taas baa laguba xambaarayaayo markaa labada qowl walow qowl ahaan imanka kitaabkeenna afar qowl ay nooguba sugan tahay kama dheero un qowlkii labaad ee hore aynuuba soo maray ama arrintan ibnu muqria uu sheegayo iyadna waa in tamiiskuu la eegayo ibnu muqri ninkaas la yidhaaho oo nin mutaqadim ahayo qarnigii afraad raggiisii ahaa ayaa majliskiisiibaa waxaa la keenay ilmo yar baa joogay ilmaha yarna nin qaadi ayuu ahaa macruuf oo markaas la idhaaho magaciisuba xagga inoogu sugan yahay sharaxa inooguba sugan yahay abu maxamed cabdullahi ibni maxamed al asbihani markii isagana khadiib baa hadalka kaba maqlayo wuxuu yihi qur-aankuu xifsiyey waa ilmo yaroo dee mala aad u degaayo shan jirkiisiibuu soddonkii qur-aankaba ku xafiday abubakar baa loo keenay isagoo afar jira waxay dooneen markaas inay dee dadkii wax maqlay laguba daro oo isagana samaacii loo sugo markaa barkood baa waxay idhahdeen ilmahani wakti samaac ma gaadhin ibnu muqri baa markaa wuxuu ku yidhi ilmihii ninkaas war suuratulkaafiruun aqri dee waa ninkan si yar noqnoqode kelimaad ama aayad shabahaya leh oo ruuxu ku qaldami karo wuu akriyey haddana wuxuu ihi bal ida shamsu kuwirat aqri markaasuu kiina aqriyey in kaloo joogaa yidhi bal walmursalaad aqri hiyadna waa tana oo dee weli yooma idin mukadimin ay soo noqnoqoto iyadna waa aqriyo muu qaldamin waana ima aysan jireen markaasuu ibnu muqri waa masalada nu sheegaya yidhi ismacuu lahu walcuhdatu calay u qora samaaci anigaa dee taxilkaa qaadaye waa kaas ee ninkaas suuradaha akriyey ee marna aan kuba qaldamin waa kan uu kala cabiray iminka dikri wuxuu ga cabiray waa dii xifti uma fahmi xifti iyo fahmi buu lahaa qora buu yidhi oo samaaciisiibuu markaa tirsaday ama uu yidhi u qora samaac baa loo qoray afar jirna wuu ahaa laakiin de waa ninkaas xifteeya qaso kalena wuu soo noqonayaayo dee bal markaa minuu leeyahay ilmo yaro afar jira ayaan arkayo maamuun loo keenay oo qur-aan kala akriyey dee markaa iyaga arrinkoodna xifti bay igaba jeedeen oo qor weliba ra'yi iyo umuuro waa masaa'iltaa kale ra'yigana eegay laakiin markuu gaasoodo ooyo laakiin xaafid wuxuu leeyahay ciraaqi qisada waxaan filayaa inaanay ansaxayn oo nin buu soo naqlinaya sidaedkeeda kuma sugan uu leeyahay kaana yactimidu calaa xifdihi fayahin intu xifdigiisa ictimaadsada ayaa qalada ay ka dhacayeen halkaa fayahimu fihi maaha si kale ha u aqrina waa sadaka ugu dambeeya kalaamka sharaxaba ee noocan imakaan hayno ee waa ku qaldamayay oo markaa wuxuu leeyahay saa daraaddeed qisadaas iyada wax noo soo kutubta hala soo dhignayso markay meelahan dhiganayaan arrintaa wey وقال بن حنبل وحل يقول فالرجل من أيا قال يلي معنى بأن الرجل قال لخمسة عشرة تحمل التحمل تحملك ووريك يجوز وبنانان يا لخمسة عشر سنة الكلمة كالجارو لا في دنيا لكن انت كير ما بنانان يو انت كير روحي وحكم قلي لما تنصن يو لا أقبل المايو فغلظه وسكتك وقلب منه من شيء وقلب حكمية وي أو تكلم إنه قول الحية قول كاسي بئس القول أما قلب يهيبا qaala wuxuu ihi markaa ibnu xambal maye idaa caqala idaa qalahu markuu wixii loo sheegaya uu fahmo wadabadahu uu dabdiyo samaaciisu u ansaxayaa da-du doonahaba ahaadeen waqiila waxaa lagu yidhi oo halka dee xadiidkuna uu inoo dambeeya baysa damuu kuba sheegaye man shaksigii faraqa kala soocaya bayna alximaari waalbaqar waa dameerkii iyo baqarka ama loodii waxaa kala saaraya kala garanaya saamicun maxaa saamica looga jeeda majliskii iyo xalqadii cilmigayd haddii la keeno oo dadkii dee dibaaqdii la qorayo dadkii markaa majliskaa joogay isagana waxaa lagu daraya oo loo qoraya uu maqlay hadhow si looga wariyo oo markuu weynaadana waa laga warinaya caadi ahaan waman laa ruuxa laakiin aan kala garanayn ximaar iyo baqar aan kala garanayni faxabara waa yimi tani waxa weeyaan un caadadii ahlucilmiga waxay ahayd arrintaa yaryare masaalista cilmiga la keenayo taa ay u arkeen samaaciisa in ansaxaya inta badan caadadooda waxay noqotay sanjirka hadduu sanjir gaadhay samica ayay u qori jireen oo dadkaa waaweyn baa lagalaba mid dhigi jiray hadduu sanjirka yar yahayna xabare ayay qori jireen ama uqbira markaa kii buu leeyahay oo hadduu dee arrinkaa kala saarayana sanjir bayaanu gaadhin be saamic weeye beriga dambu weynaadana taasi wax ku warinaya oo laguga warinaya markaa ruuxa waxa weeye aan isagu taa ahayn heerkaa gaadhin waxaa kala garanaynaa uxbira ama xadaraa loo qoraya qaala bi hadalkan waxaa layihi alxamaal musa naar ibn xamaal iyadoo la weydiiyey goorma imaha yar samaaciisu ansaxaya rustaa ku jawaabay wa ibn lmuqri ninkaa ina muqri la yidhaha mashaqa iyo imaamkaas samaca wuxuu maqashiye waa shidanaysaan dee wasankuna si idinku toos wuxuu maqashiiyey maqashintay marka waxaa loo wadaa wuxuu xukmiyey oo uu yidhi samaaciisu waa ansaxayaa ibni arbacin idan afar jira oo dii dukrin daalku waa bandisan yahay xifdi iyo fahmo u saaxiib ahaa oo dee uu imtixaamay uu arkay inuu fahmo iyo xifdi leeyahay ayuu isagoo sanba gaadhin dee uu markaa dee ku tegay oo wuxuu kuli dee samaaciisii la tirsado oo loo qoro inuu wax maqlay taas loo qoro aqsaamka xamdu wallahu subxana watacaala aclam رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الانبياء وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا على وجوه الاخذ عند المعظم وهي سمان لست شيخ فاعلمي كتابا او حسا وقل حجتنا سمعت أخبارنا أنباءنا وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل تأويلا وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبارنا أخبارني وهو كثير ويزيد استعمالا وغير واحد بما قد حملا من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل لنا وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها غالب استعمالها مذاكرة ودونها قلادها مجاررة وهي على السماء إن يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في المبي ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخبير والبصر ذكى عن الذي إذا الوصف اشتهر ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها من حس الكتاب أو سمعتا والشيخ حافظ لما عرضتا أو لا ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه قلت كذا انفقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع بسم الله الرحمن الرحيم أقسام تحمل taxamulka iyo warinta iyo xambaaritaanka xadiidkii la warinayo ee masaaikhdii lagaba warinayo bal qaybihiisa ama awjuhda iyo kayfiyaadkii uu lahaa qaybaheedii ayuu mudxafkeedii kan yahay oo taxamulku kollay horena mala waxba nagaba soo aragnay waa ruuxu marka uu isagu axaadiistii naqlinayo cid kale ka naqlinayo kaba warinayo kollayna dee awjuhda taxamulku keliya un maaha siay noo iman doonta bal marka uu ruuxu taxamulu kayfiya kayfiyaadkan sideeda kamida uu taxamulo haddana waxaa kaa la socoto mid kastaba la soconaysa ee adihii iyo gudashadii marka dambe isaga laga warinayo bal iyadna cibaaraadka uu isticmaalayo ee iyadna kollay tilmaamaysa sidii taxamulkiisu ahaayo adihii iyo sifaadkii uu lahaa ama cibaaraadkii adihu uu lahaana mid kasta way la socon doontaa haddii aan la idhaaho bal markaa taas buu madxadkeedii kan yahay wa awaluhaa haddaba astaantaa taxamulku sideedasa nadmiga inoogu iman doontaa ta ugu horeeyaana waa samaacu lafti sheekh sheekha cibaaradiisa iyo hadalkiisa iyo laftigiisa maqalka la maqlo oo macnaha shaksigu sheekhan uu axaadiistan ka warinayo edee uu markaa isagu sanad ahaana uga taxamulayo marka horeba axaadiistii uu ka dhegaysto si inaga caadadaynu tahay oo laftigiisii lagaba maqlo taas baana ugu horeysa dee uguna sarreyn doonta bal taas buu imanka madxadkeedii kan yahay yaa wuxuu hi sheekhu raximah llahu tacaala manaadinku aclaa wujuuhi alakhdi qaadashada la qaadanayo axaadiista ee sheekadii laga qaadan ama lagaba warin wujuuhda iyo anwaacda ay leedahay ka ugu sarreeya cinda almucdami culimada intooda badan agtooda waayo khilaaf baa halkan qaraada u marba inoogu soo celin doonaa casharkan ka dambeeya haddii alaydha haddaba intooda badan agtooda wahiya samaanintani waa jumlo muctarido ah oo mubtadi iyo khabarkii soo kala dhex gashay wahiya marka awjuhdaasna samaanin sideed weeyaane haddaba awjuhda ama anwaacdaasa ugu sarreeya laftu shaykhin waa sheekha cibaaradiisa iyo dhawaaqay ama samaacu lafti shaykhin sheekha laftigiisoo la maqlo oo isaga laftiisii aad ka dhegaysanayso cid kale aanay ku dul aqriyayn adiguna aad ku dul aqriyayn ijaasiya waxaasna aanayhayne maqal isagii laga maqlayo axaadiistii aqriyayo sidaas waxa weeye looga qaato oo looga wariyo taas baa u sarraysa ee faclam ogow adigu taa kitaaban sawaun waxa siman xadasa sheekhu waran yaha oo axaadiisan uu sheegayo ka aqriya kitaaban ay min kitaabin kitaab ka warramayaayo ka aqriya axaadiistan aw xifdan aw min xifdin weye xifdigiisu axaadiisan xifdisan iyo korka ka hayo markaas ka aqriya axaadiistii wax farqiga u dhexeeya ma jirto welibana labada xaalada dee arrintu indho iyo yeedhin haba noqoto sheekuna uu intuu soo diyaariyey uu yeedhinayo dadka kalena ay qoranayaan ama dhegaysuun ha noqoto aan imlo ahayne bal adigu waxa weeye kol haddii sheeka cibaaradiisii hadalkiisii laga maqlayo waata ugu sarraysa xagga marka la eego si wadanku u toosnaado aw xiftan aw leedaas hansadan ay leedahay hamsatu qadciga haddii la taxqiijiyo ama hamsatu qadci lagama aqriyo wadanku kollay uu shabaya ama ma toosnaanayo taasi marka waxay keenaysaa in hamsadan marka la inshaadayo un weeye beydkii lagu inshaadayo hamsatu wasri loo rogo oo bal markaa aan la aqrin dee tanwiintaas hanuunteeda saakinada ahay leedahay dee tanwiinku waa nuun saakinaha ficla oo lagu dhawaaqayo on la aqri ahayne nuunteedaasoo la xarakeeyey iyo awowga marka laysku reebo taas ba ay keenaysaa macnaa hansadin hamsatu wasri loo bedelo bal haddaba taas weye waqul waxaad idhaahaa waa fii xaalati iladaa haddaad sheekhaagii sidaa axaadiistan ama kutubtan aada uga ka maqashay oo carabkiisa waxaad ka maqashay iyo laftigiisa uu ahaa keliga dambe adiga lagaa warinayo waxaad tidhaahaa xadahanaa fulaanun hebel baa noo warramo cibaarada isticmaal xadahanaa samicta aw amase samictu dheh ina waad maqashay oo cibaaradiisii waad soo maqlaysee samictu fulaanan dheh aw amase akhbaranaa akhbaranaaba dheh fulaanun anba'anaa amase anba'anaa dheh fulaan akhbaranaa iyo khabaranaa iyo naba'anaa iyo markaa kolagii labadaba ay noo banaan yihiin wixii kale in maadadooda ahaydna waa isla wada mid xadahanaa iyo xadahaniina waa isla wada mid halkan samictiga samicnaa walow samicta inta badan ifraadkaada isticmaalaan isla mid bay noqon oo macnaa waxa weeye kolagii aada sheeka cibaaradiisii aada ka maqashay marka dambe adigu aada guudanayso waxaasoo dhan way kuu banaayihin xadahanaa inaad tidhaaho iyo inaad samictu tidhaaho iyo inaad akhbaranaa tidhaa iyo inaad anba'anaa tidhaa way kuu banaayihin walow dee beryihii dambe istilaaxaadka ama isticmaalaad xagga istilaaxu yar kala soocay uu joogo oo anba'anaa san u tegi doonanay daasa ay u isticmaaleen akhbaranaana intooda badan beryihii dambe ay u isticmaaleen alqiraa'a cala sheekh ay u isticmaaleenoo horta asalka hore dee maadadu wax kala farqinayo luq ahaan ma jirta way ku wada banaan tahay walow dee haddii istilaaxi ama isticmaal ka mid ahaan labsiyo iihaam uu ka imanayo oo baryahan dambe dee istixlaax wax uu ku sugnaaday wax kale loo qaadanayo amba ina ijaaso loo qaadanayo akhbar ana ama qira'a loo qaadanayo marka ay tahay bal in layska dee wixii labsi ka iman ama iihaam ka imanaya layska daayo laakiin fi l asl wax wada banaan waya biitifaaqihim bal ha ahaadeen kuwaasi kuwa wada banaane haddana isku rufo maaho waa la kala horhoreysiin karaa taasaa u mudan waa la odhan karaa kiibuu sheegaya wuxuui waqadama uu horreysiiyey alkhabiibu khabiib wuxuu horreysiiyey alfaadahan iyadoo la wada isticmaali karo uu ka hore ka dhiga ama ugu sarraysa noocan an yaquula inuu yidhaaha raawiyi samictu yaquula alifteedna waa lilidlaaqun an yaquula raawiyi inuu yidhaaho samictu taas u horreysiiyo ka ugu sarraysa kaba dhigay sababtuna waxay cillee laa yaqbalu laftigan samictu ma aqbalayo atawiila ta'wiilka kolkol kuwa kala ku iman kara oo dee akhbaranaana qiraaba loo isticmaalay intaa loo jeedaa suurtagala anba'ana ijaaza loo isticmaalay intaasuu maqsuudku yahay baaba meeshii iman xadatanaa walaan ahdee kuwa loo isticmaalay dadkood tajawuz ahaan ijaaza ugu isticmaalay way jiraan arrin kalena way jirtaayo kolkol xadatanaadan axaadiista qaarkood oo dee xadahanaa fulaan ayaa taaniideeda dhacday oo ninkiina leeyihi ninkan kale wax kamuu maqlin inay ku xambaareen in xadasa ahla beladina weeye ama dee dadkii beledka iyaga ayuu uga warramay taas oo macno tajawis jiri karo laakiin samictu waxba ma jiraane waa maqalkan unbay sariix ku tahay saasay deeta u sarraysaa buu leeyahay ilaa yaqbalu ta'wiili ta'wiilka ayaa markaa kuwa kale aqbalayaan iyadoo aqbalayna waa taas wabacdaha markaa samictu dabadeedna marka la eego khabiib tartiibkiisa weeye xadahanaa xadahani ama dee ifraada loo isticmaalo ama hala jamciyo walow ay noo dambayso haddii alaydhaha siyaalaha roon xadahaniina markay mudan tahay xadahanana markay mudan tahay ay noo dambaynaysa haddii alaydhaa balkaas baa soo raacaysa oo dee iyagu marka dambe isticmaalkii ama istilaaxi waxaan gaaray ku qaas yeeloon sheekha maqalkiisa wax laga maqla ahay inmay jirin haddii majaajka ku isticmaalaya haba jirto saa akhbaranaada qira'a loo isticmaalayba wa bacda daa xadatanaa ma majkuurkaasoo xadatanaa ma xadatanii dabadiina waxa ahaaday marka laga khabiir si u tartiibiyey akhbaranaa iyo akhbaranii laftii dambe akhbaranii maradee waxaad bacdiyaadun baaba gashay waa bactiriya akhbaranaa iyo akhbaraniiba iyaduna hadhow xadatanaa iyo xadatanii soo raacaysa marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wahuwa akhbaranaa ama akhbaranii loo isticmaalo wixii sheekha laga maqlay kasiirun walow istilaaxuu jiradeed aad buu u badan yahay khaasatan raggii hore wayaziidu weliba culimada yaziid ninka la yidhaaho waa imaam macruuf oo yaziid ibnu haaruun alwasili weeye waa imaamka macruufka ah haddaba yaziidna oo imaam malik bee axmed iyo dee dabaqadaas sheekadoodii ahaa imaam axmedna waxaa la arkay ilaa dhowr sanood inuu laba joogay adigu horta waa muddo waa la joogay wayaziidu yaziid isticmalahu waa isticmaalayoo iyagoo hayru waaxidin mid waxaan ahayn jidadii yaziidun maahe rag kaloo iyaguna ay culimadii kaba mid aha iyo a'imadii way isticmaaleen akhbaranaada ama akhbaranii waxay isticmaaleen limaa wixii qad xamalahu uu xambaaray in laftii sheekay sheekiisa cibaaradii ama uu kaba xambaaray uu kaba maqlay kaas bay u isticmaaleen oo macnaa waxa weeye walow marka dambe isticmaalkii uu noqday wixii sheeka lagu dul aqriya akhbaranaa in loo isticmaalo culimada qaar baan wax kalaba u isticmaalin wixii ay sheegsadooda kaba maqleen xadasanaana qoran aan samicsiye u isticmaalay in akhbaranaa loo isticmaalay wa bacdahu haddaba isaga dabadii waa maxay waa lafdigan akhbaranii ama akhbaranaa kaa dabadii talaa waxa raacay kullay talaada waa iska taakiid masaladuu bacdahu ina yidhi kii way ka dambaysaa uun talaana kii buu raacay markaa waa lafdigii horun bay iska akidaysaay wa bacdahu tala anba'anaa ayaa soo raacaya iyo naba'anaa waqulila waa la yereeyo macnaa waxa weeye kan waxa ayaa lagu tiriyo isticmaalka samaaca min lafta sheekh loo isticmaalo anba'anaa ama naba'anaa akhbaranaa culimo badan baaba u isticmaashay waxay sheekadooda ka maqleen laakiin kan in loo isticmaalo taasi way yar tahay waqulila ama waqallala ibnu salax waa yareeyo de isaga yidhi isticmaalkiisu waa yaryahay taas waaya bal aqsaamtii taxamulka ahaan markaan noogaba bilaabnay kale aqsaamtii taxamulka on sidaa sheekhu inoo sheegay waa sideedba hadalkuna ma yaraan doona haddii ala yidhaaho waa dheeraan doonaa oo koleyna waa meelaha farqi weyne ay u dhaxaynaysa xagga abyaada ziyaadadeeda sida suyuudiyarshada ciraaqe anwaacdan aan hayna sababtuna suyuudi isaga waxbuu ururinayo oo beyd keliyuu doonaya inuu waxyaala dhowra isuguba keeno laakiin kan kitaab dhanbu oo dee ilmusalaaf halkan dheereeyey waayo uu yar dheereeyey anwaacdanka hadalkeeda ayuu dheereeyey ayuu sidiisii u nadminayay hadduu dee suuxa magacaabaya iyo haddaduu dhammaanteedibu u waxa weeyaan nadminayay oo markaa taas baa keentayo waxaa dhici karta markaa inta aynu imaka casharkii shalay oo dhan aynu dee ilaa dhowr iyo tobanka beyd qaaday sababda dhexdiisa ama dhex beydba inaanu kaba badnayn maaha oo markaasaas oo kuwan oo kale halka toban bayd halkan uu noqdo taas inuu lix bayd noqdo ama shan bayd baaba dee meesha dhacaysa khaasatan noocyadan ahayno isaga ibnu salax halkan dheereeyey iyo sidiisii u nadmiyey markaa sideed oo waxaan leenahay kolley dee muddayna lama socon doonaan sideedaasi walow saddexda qaybada hore kuwa dheeraan doona uu noqon doono khaasatanna samaaca dee maalin keliya ma kagaba baxaynahay waa alqiraa'a cala sheekh iyo tasriicaadkeeda badan ee ama saddexa kuba xidhnaate kaba farcoon iyo ijaazada ayaa iska hadal badnaan doona ama dheeraan doona marka sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala sideeda wej ama ay u kala baxdo siyaarihii kala duwnaa ee culimada cilmiga looga akristay ama looga wariyey laga akristay aan odhan bin looga wariyey ee markaa sanad ahaanna looga taxamulay sideedaa wej ay u kala baxdo horta ta ugu horeysa ee ugu mudani waa in sheekha carabkiisa laga noqdo oo kolley mudnaantaa waxaa keenaya sheekhu waaba kuma isagiiba akriyaya waxaana dee kolley waa nusadiisi ama xifsigiisi hakaba akriya oo wixii sheekadiisii uu kaba wariyey ayuu sideedii u akriyaya waa iska ilaalinaya inuu dee khada iyo waxyaalahaasi ka dhacaan kitaabkiisan ama xifsigiisana waa xifsi ee usuushiisii hore waafaqsan ama uu asalkiisiibuu sheekhiisii uga maqlay buu ka xifdiyey iyo furuucdii la qaadiriyey ama waaba kiibuu kaba qortay oo kiibuu waafaqsan yahayoo ee waxa weeye in meeshay zalal iyo khalal iyo waxyaale ay yimaadaan taas ayay ka yar fog tahay geed kalena dadkii kale way dhegaysanayaan oo de iyagina ama xifsiga kalaba socdeen ama usuushood dee kutub ay haystaana kalaba socdeen bal taasaanka uga sarraysan marka hadduu sheekhu kitaab ka aqriyayo uu kitaabkiisa haysto ama uu xifsigiisa in uu ka aqriyayo dadku ay dhegaysanayaan taasi ama yeedhin hadday tahay oo yeedhinta waxaa la socota in aanay kutubay markaa la qoranayo dadku wuxuu yeedhiyo ay qoranayaan waana laba arrimoodoo waaweyn baa isku dhiiraya oo midna waa sheekh oo soo diyaarsaday oo wixii yeedhinaya waxaa laga qoranaya dadkii kalena way ka qoranayaan qaflo iyo xagga dambe iyo waxyaalo kale laga qaas noqdaa meesha kaba fog bal ama iila la-aan haba noqotee kaas ba horta uga sarreeya intaas waa inta geediya iyar buu inoogaba sheegay waxa dambe oo dhan bal ruuxu hadduu sheekha kitaabkii ka soo qaadiya axaadiisan uu ka maqlay oo uu ka dhegaystay deriga dambe isaguna uu gudbinayo muxuu odhanayaa horta alfaadahan siduu inoo sheegay xadasanaa iyo samicta iyo akhbarana iyo anbacna luq ahaan markan eegno istilaaxun baa meelo qaarkood iyo isticmaal baa kala saaree waa isla wada mid oo dhammaanba ruuxu hadduu isticmaalo way u wada banaan tahay de culimadna intaba way isticmaaleen khaasatan insaanka istilaaxyada waxyaala ama curfiga waxaana mid ku khaas yeelinba bal intaas ba marka intaas way wada banaan tahay ama umuurtan dambe xabiib inoogaba soo naqliya ha banaanaatee isagoo milicsanaya inay markii dambe dee waxyaalo kala duwan barhkood loo isticmaalo waxaan asnamac nafsi shay ahayn barhkood loo isticmaalay ayuu mudnaantii kalaba siiyey oo dee samicka oo qiraa'ada ama maqalkaa sheekha carabkiisa wax laga maqlo uun loo khaas yeelay buu u horraysiiyey xadasan iyo xadasanio inta badan taa ayuu isticmaaleen walow dee tajawis galay oo iyada ta'wiil ay aqbalayso ayuu iyadna tii labaad kaba dhigay akhbarana iyo akhbaraniina wuxuu ku tagsiiyey sababtuna dee waxaan arki doonaaba in badanoo culimada ka midi tan inay qiraa'ada u khaas yeeleenba oo iyada se muurasada u dambaysiiyeen anbacna iyana